habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa habeen jimcaha bisha maarsan oo waa labo sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali com idaacaddeenna galabta waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya jacfar kukaay iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a ra'iisul wasaaraha soomaaliya oo sharci darro ku tilmaamay heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee shalayto ay kala siixideen somalilan etoobiya iyo weliba sharikadda d b well ee dekedda berbera
waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed u caddeeyo dowladda federaalka soomaaliya qayb kama ahan lagalama hadlin lug kuma lahan cidina nagalama ay wada hadal arrinkaas haba yaraata heshiis walba oo la gelayo oo masiiri ah oo ama ku saabsan deked ama khayraad ama bad dalka meel walboo ay tahay waxaa u igman keliya dowladda federaalka
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan somalilan oo ka hadashay arrinkaas
waxaannu saxeexnay laba heshiis oo aad iyo aad u muhiima oo taariikhiya heshiiskii hore waxaa heshiis labageesoodah oo ka dhexeeyey somalilan iyo shirkadda d b weld in wuxuu heshiis saddex geesoodah oo iminka etoobiya soo gashay saas kula duwanya marka waxaynu ku bedelayna wax way khadamaad inaynuu samayno dabcan dawaanay maalgashanaya waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aannu ku eegayno doodda u dhaxaysa dowladda soomaaliya iyo ganacsatada muqdisho ee la xidhiidha canshuuraha talabaad ee hadda la qaadayaa waxa weeyaan sun laydhahdo cashuurta iibka oo runtii ay ahayd in lagu qaado suuqa markuu wuxuu tego ee alaabtaasay suuqa tegto qofka iibsanaya in lagaa qaaday ahayd waxaan doonayaa inay dadka soomaaliyeed iyo idinkuba ogaataan arrimaha suuqa lagu iibiyo intooda badan oo cuntada u badan tahay waxaa shuuro saaran ma jirto qodobadaas iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo maanta ka soo noqday safar uu ku tegey dalka imaaraadka carabta ayaa heshiiskii ay shalayto kala saxiixdeen somalilan d b world iyo etoobiya ku tilmaamay mid sharci darra a ra-iisul wasaare khayre ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay heshiiskaasi u aqoonsan tahay mid aanay waxba ka jirin maadaama buu yidhi ay dowladda federaalku mas-uul ka tahay dalka ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay soo dhoweynayso sharikad kasta oo doonaysa in ay maalgashato dalka laakiin aysan aqbali doonin in la dhinac maro hay-adaha dastuuriga ah ee soomaaliya waxa uu sheegay in isaga iyo madaxda kale ee qaranka ay waajib ku tahay ilaalinta madax bannaanida qaran ee soomaaliya waxa uu sheegay in arrinta heshiiska dekedda berbera in dowladda imaaraadka aanay kala hadlin dowladda soomaaliya intii uu booqashada ku joogay dalkaasi laakiin labada dhinac ay isla soo qaadeen inay iska kaashadaan dhinaca horumarinta iyo weliba nabadgelyada wararka ka imaanaya degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegayay in caawa xaaladda magaaladaasi ay degan tahay ciidamada dowladda soomaaliyana ay ku sugan yihiin magaalada ayaa saakay waxaa muddo saacada ah haystay maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab oo dhowr jiho ka galay magaaladaasi sida dadka magaalada ay u sheegeen v o eda inta badan magaalada ayaa saakay u gacan gashay kooxda al-shabaab qabashada balcad ayaa daba socotay qarax iyo dagaal culus oo ciidamada amisom ku qabsaday duleedka waqooyiga magaalada intii ay haysteen inta badan magaalada al-shabaab waxay la wareegeen xarumo dowladda sida xarunta maamulka degmada saldhigga booliska magaaladana waxa ay sii daayeen maxaabiis ku xirnayd iyagoo bilolaqaystay idaacad maxalli ah oo deegaanka laga lahaa
degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoosena qarax ismiid aamina ayaa maanta lala beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya gaar ahaan ciidamada ay horey u tababartay dowladda imaaraadka carabta weerarkan oo loo adeegsaday gaaray walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagu soo warramayaa inuu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac saraakiisha dowladda ee gobolka ayaa sheegaya in ugu yaraan hal askari iyo ninkii weerarka geystay ay goobta qaraxa ku dhinteen askar dhowr ahna lagu dhaawacay weerarkaasi waxaa xigay qarax miino oo isna lala egtay gawaari siday askartii ku dhaawacantay weerarka xerada afgooye gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cabdifataax xaaji cabdulle ayaa v o e da u sheegay inay jirto askar ku dhimatay qaraxaasi laakiin aanu bixin karin tira saxa
safaaradda iyo xarunta dhaqanka ee faransiiska ee ogadugu xarunta dalka burkina faso ayaa weerar lagu qaaday maanta goobjoogayaal ayaa wakaaladda wararka faransiiska ee a f b u sheegay shan nin oo hubaysan inta ay gaari ka soo degeen dabadeedna rasaas ku furay dad meesha ag joogay ka hor inta aysan u gudbin safaaradda wariye a f b da ka tirsan ayaa sheegay inuu maqlay rasaas xooggan oo la isla weydaarsanayo islamarkaana arkay gaari gubanayey war la soo dhigay bogga safaaradda ay ku leedahay facebooka ayaa lagu yidhi weerar ayaa ku socda safaaradda faransiiska iyo macadka hubka kumana ay xaqiijinin weerarkaasi sida uu u dhacayo weli ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaasi mana jirin cid si dhaqso leh u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi
fiid wanaagsan dhegaystayaal halka aad wararkaasi kala socotaanna waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo haatanba si toosa idinkaga imanaysa washington haatanna somalilan xukuumadda somalilan ayaa faahfaahin ka bixisay heshiisyo shalay ka dhacay magaalada dubay kaas oo ay la galeen sharikadda d b well iyo etoobiya oo dhinaca iyo mid gaar ah oo ay la galeen shirkadaasi keligeed wafdigii dhinaca somalilan u saxiixay heshiiskaasi oo maanta ku laabtay hargeysa ayaa warbaahinta u sheegay in heshiisyadani ay kala khuseeyaan ballaarinta dekedda berbera iyo samaynta aagga ganacsi ee canshuurta ka caagan ee frisoonka loo yaqaano wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan noo soo diray
wafdigan xukuumadda ee maanta hargeysa ku soo laabtay oo kale ahaa wasiirada maaliyadda qorshaynta arrimaha dibadda iyo sidoo kale maareeyaha dekedda berbera ayaa markii ay soo degeen waxaa warbaahinta la hadlay dhegta saacad cali shire wasiirka arrimaha dibadda somalilan waxaanu sheegay in heshiiskii shalay ka dhacay magaalada dubaay uu ahaa laba heshiis oo kala duwan shalayto oo ay bisha maarch ay kow ahayd waxaanu saxeexnay laba heshiis oo aad iyo aad u muhiima oo taariikhiya oo midna saddex geesood ahaa midna laba geesood ahaa heshiiska saddex geesoodkaa waxaanu ku gallay somalilan dowladda somalilan annukaanu matalaynay iyo dowladda etoobiya iyo shirkadda d b well ee ku taalla imaaraadka ka soo jeeda imaaraadka wadahadalka heshiisku muddo dheer ayuu runtii uu soo socday wuxuu inoo suurtagelinayaa heshiiskaasi sidii loo ballaadhin lahaa dekedda waa la socotaanoo dhaqaalaha geeskan afrika aad iyo aad buu u korayaa dhaqaalaha iyo dadkuba runtii aad iyo aad bay u korayaan waxaanu u baahan yahay dekedaa aad badan buu u baahan yahay mid iyo lababa ka badan runtii baahidiisu markaa baahida insha allah faraha badan leh ee waxa dhoofaya waxa soo degayaba ayay dabooli doontaa dekeddu markaa la ballaariyo saddexda qol iska kaashadaan heshiiska kale waxaa laba geesood waa heshiis ay u kala sixdeen dowladda somalilan iyo shirkadda d b world oo ku saabsanaa curunta iyo samaynta suuqa xorta ama free zoneka waxa loo yaqaano free zonekaasi aad iyo aad buu muhiim u yahay waa meesha runtii shirkaduhu ay isugu yimaadaan ee shaqada laga abuuro goob shaqa abuur ayay noqon doontaa insha allah biidni illahi alkariim kaana waxaan rajaynaynaa in isaga laftigiisa dhismihiisa la bilaabo sanadkan mashaariicdan waxaa la bilaabaya sanadkan baa la bilaabaya insha allah biidni illahi alkariim wasiirka ayaa warbaahintu weydiisay cidda maamulaysa mashaariicdan gaar ahaan aagga ka caagan cashuuraha ee free zoneka loo yaqaano
free zoneka waxaa maamulayo gacanta ku hayn doonaa shirkadda d b well ayaa runtii maalgashiga oo dhan samaynaysa jidadka dhismayaasha biyaha korontada waxaasoo dhan yadaa samaynaysa mashruuca free zonku wuxuu barbar socdaa mashruuca dekedda waa laba shirkadood waa laba mashruuc was barbar socda weeye dhowaan ayaa waxaa la hakiyey dhismaha saldhigga milatari ee imaaraadku ka wada magaalada berbera taas oo ay warar kala duwani ka soo baxeen hakintaasi wasiirka ayaa la weydiiyey hakintaasi inay sidoo kale tahay mid siyaasiyan la xidhiidha iyo inay iska arkeen dowladda imaaraadka arrintaasi waxaanu sheegaynay arrintaasi siyaasad aanay la xidhiidhin balse ay farsamo ahaan uun isla eegayaan horta ujeedooyinkaanu u tagnay runtii kumay jirin hase yeeshee intii aanu joognay waanu ka faa'idaysanay wakhtiga waanu sargnay qolada imaaraadka uga mas-uulka ah maxaa dhahdaa dekedda waxta wax iska bedelay ma jiraan inagu sidii aynuu siinay aynuu siinay dhulka aynuu qoondeynay inuu beys u noqdo wax iska bedelay ma jiraan runtii keliya waxaa jira in la astaameeyo halkuu dhulku maraayo marka arrinkaasunbaa taagan kaas markuu dhammaadana hawshii caadi bay soconaysa insha allah wasiirka oo la weydiiyey halka ay etoobiya ka soo gashay heshiiskan iyo waxay somalilan ku bedelatay inay siiso boqolkiiba sagaal iyo toban waxa uu ku jawaabay
dabcan markii dee etoobiya saami ku yeelatay waxaa iyadu markaa ay bixinaysaa intii kaga soo hagaagtay maalgashiga loo baahan yahay shirkadda ilaa siddeetan milyan oo dollara etoobiya doorta waxa weeye waa suuqa aynu doonayno inay isticmaasho dekedda dekeddu innanka soomalilahaan iminka siday tahay dee insha allah waynugu waynugu filan tahay laakiin ciddaynu doonayno inay isticmaasho runtii waa etoobiya dekedaa badan u baahani marka horta waa isticmaalka dekedda iyo dee khadamaad aynu samaynayno iminka ganacsiga innanka etoobiya naga dhexeeya dhinac buu ka reeran yahay innaku wuxumaynu ka soo iibsanay waxba kama iibino marka waxaynu ku bedelayna waxway khadamaad inaynoo samayno dabcan de waanay maal gashanaya sanadkii hore arrimaha buuqa siyaasadeed keenay ee somalilan ee ka jiray waxaa ugu weynaa arrinta heshiiska shirkadda d b world taas oo ay si adag uga soo horjeesteen siyaasiyiin badan iyo xisbiyada mucaaradka qaarkood iyagoo intooda badani ay ku andacoonayeen in qodobada laga ansixiyey golayaasha baarlamaanka aanu ahayn heshiis dhammaystiran islamarkaana ay dalbanayeen in heshiiska ummadda loosoo bandhigo hase haatee shalay ayaa bulshadu ay ku baraarugtay heshiiska ay mar kale wada saxiixdeen dhinacyadani wasiirka ayaa intii shirka jaraa'id ku jiray waxaa la weydiiyey farqiga u dhexeeya heshiiskii hore iyo kan imika waa su-aal wanaagsan weeye heshiiskii hore waxaa heshiis labageesooda oo ka dhexeeyey somalilan iyo shirkadda d b world iminka waa heshiis saddex geesooda oo iminka de etoobiya soo gashay saas kula duwanya waxaanu wasiirku sheegay in shaqaalaha iyo howlwadanada ka howlgelaya mashaariicdani ay noqonayaan muwaadiniin islamarkaana inta ay jirto shaqa ay qaban karaan muwaadiniinta reer somalilan aanay cid kale qabanaynin barkhad maxamuud kaariye v o e hargeysa dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheere oo maanta ku soo noqday magaalada muqdisho ee safar uu ugu maqnaa dalka imaaraadka carabta ayaa heshiiskaasi shalay kala saxiixdeen somalilan d b wall iyo etoobiya ku tilmaamay mid sharci darro ah ra-iisul wasaare kheere ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ee heshiiskaas u aqoonsan tahay mid waxba kama jiraan ah maadaama buu yidhi ay dowladda federaalku mas-uul ka tahay dalka arrintan iyo waxyaabihii kale ee uu shirka jaraa'id oo uu muqdisho ku qabtay kaga hadlay waxaa warbixin nooga soo dirtay saynab abuukar maxamed ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa ka hadlay heshiiskii dekada berbera oo ay saamiga ku kala saxiixdeen shirkadda d b world somalilan iyo dowladda etoobiya waxaana uu sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay heshiiskaasi u aqoonsan tahay mid wax kama jiraan oo loo maray wadda aan waafaqsanayn dastuurka kumeel gaarka ah maadaama dowladda federaalk ay mas-uul dalka ka tahay
arrinkaa inta aan meesha joognay gaar ahaan xalay saxaafadda lagu shaaciyey ee ku saabsanaa dekedda berbera waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed u caddeeyo dowladda federaalka soomaaliya qayb kama ahan lagalama hadlin lug kuma lahan cidina nagalama ay wada hadal arrinkaas haba yar dalka meel walbo ay tahay waxaa u igman keliya dowladda federaalka ansixintiisana waxaa u igman baarlamaanka sidaas daraaddeed waxaan mar labaad hoosta ka xariiqayaa inaan soo dhoweynayno shirkad walba oo dunida joogta oo doonaysa dalkeenna inay maal gashato waayo kobcinta dhaqaalaha waa ahmiyadda koowaad ay leedahay xukuumadda aan ra-iisul wasaaraha ka ahay iyo dowladda uu madaxweyne ka yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo laakiin waa in loo soo maraa dariiqa dhabta ah dariiqaasi waxa uu yahay in loo yimaado hay-adaha dastuuriga ah oo ku salaysan dastuurka ay leedahay ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeedna ay u igmatay inay geli karaan heshiis noocaasa ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in mowqifka dowladda uu yahay midkii ay soo saartay wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda oo heshiiska ku tilmaamtay inuu ahaa mid sharci darro ah isagoo xusay in shirkad walba oo aan soo marin dariiqa sharciga ah ee kusoo xadgudubta dalka aanay marnabo aqbali doonin ayna la tiigsan doonaan sharciga sida aad ku aragteen war-saxaafadeedkii ay soo saartay wasiirka dekedaha oo ay ag taagan oo ku baxay amarka ra-iisul wasaaraha mowqifka dowladda federaalka soomaaliyeed waa mowqifka ku cad war-saxaafadeedkaas macnaheedu waxa uu yahay heshiis walba oo la gelayo oo masiiri ah oo ama ku saabsan deked ama khayraad ama bad ilaalinta midnimada xorriyadda iyo ilaalinta ammaanada loo nala kugu dhiibay ummadda soomaaliyeed waa waajibka koowaad oo na saaran waana muhiim haddii aan nahay madaxda qaranka inaan ilaalinno ammaanaday ummadda soomaaliyeed noo dhiibatay dowladnimadii soomaaliyeed way soo laabatay meel fiican ayay maraysaa sidaas daraaddeed ayaan waxaan ugu baaqayaa shirkadaha raba inay waddankan ka ganacsadaan ama heshiisyo ka seexaan waxaan leenahay hal dariiq keliya ayaa saxa dariiq walba oo kale oo aan ahayn soo maridda hay-adaha federaalka oo loo ogmaday oo ku salaysan dastuurkeenna waa dariiq aanan aqbalayn lana tiigsanayno sharciga hadalkan ayuu ra-iisul wasaaruhu sheegay xilli maanta uu dalka dib ugu soo laabtay waxaana uu faahfaahin ka bixiyey socdaalkii uu ku tagay isagii wafdi ballaaran uu hogaaminayay dalka isu tagga imaaraadka carabta waxaan ka wada hadalnay arrimo badan oo khuseeyo dana ahaa labada waddan gaar ahaan xoojinta ganacsiga iyo isu dheelitirka sidii dhaqaalaha waddanka soomaaliya iyo koodaba loo sii kobcin lahaa gaar ahaan sidii loo furi lahaa xoolaha nool ee aan u dhoofinno waddanka waddamada khaliijka iyo waxyaabaha laga soo saaro beeraheenna si waddanka loogu furo maalgashi shaqooyinna loo abuuro waxaa kaloon ka wada hadalnay inaan iska kaashanno arrimaha amniga oo aan dardar gelinno inaan xogna isdhaafsanno kana wada shaqayno sidii geeskan looga suuli lahaa argagixisada dhammaan arrimahaas aan ka wada hadalnay waa arrimo bilow ah laakiin waxaan isku soo afgaranay inaan xoojinno wada shaqaynteena ugu dambeyntii ra-iisul wasaare khayre ayaa ka hadlay qorshaha howlgallada lagu xaqiijinayo nabadgelyada caasimada muqdisho isagoo ugu baaqay bulshada in ay la shaqeeyaan ciidamada si loo xaqiijiyo amniga muqdisho intaas ka sokow waxaa halkan ila taagan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed maalmahan waxay ka wadeen magaalada muqdisho iyagoo isticmaalaya ciidanka xasilinta oo aan hore idinkugu sheegay oo ah ku dhowaad sagaal boqol ilaa kun oo loogu talagalay inay soo celiyaan amniga magaalada muqdisho ciidankaas xasilinta ah waa ciidan soomaaliyeed oo isugu jira military booliis iyo nabad sugid waxay ii sheegeen taliyaha iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho inay degmo walba bilaabeen inay ku hirgeliyeen in ciidamadaas ay ka shaqeeyaan in la isku soo dhoweeyey degmo walba guddoomiyaheeda degmo walba taliyaheeda booliska degmo walba nabad sugiddeeda waxaan sidaas daraaddeed marka u sheegayaa shacabka soomaaliyeed in maalmahan laga bilaabi doono lana dardargeli doono sugidda amniga magaalada muqdisho sidaa liigu wargeliyay maanta laakiin waxay iga codsadeen taliyaha iyo guddoomiyahu inaan shacabka la wadaago waxaan idinka codsanaynaa inaad la shaqaysaan ciidanka waxaan idinka codsanaynaa inaad soo dhoweysaan ciidankana waxaan leenahay idinkuna u tura shacabkiina heshiiska saddex geesoodka ee dhex maray maamulka somalilan shirkadda d b world ee ethoobiya ayaa shalay lagu saxiixay dalka imaaraadka carabta iyadoo heshiiskan la saxiixay xilli ra-iisul wasaaraha uu ku sugnaa imaaraadka carabta waxaana la isweydiinayaa tallaabada tan xigta oo ay dowladdu qaadi doonto iyo go-aanka ay qaadatay waxa uu ka bedeli doono heshiiskan saynab abukar maxamed v o a muqdisho weli waxaynu ku guda jirnaa heshiiskii shalayto ka dhacay magaalada dubay ee shirka jaraa-idda ee uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre kaga hadlayay heshiiskaasi dekedda berbera ayaa waxaa ku weheliyey wasiirka dekedaha soomaaliya maryan aweys jaamac oo wasaaraddeedu ay arrintan ka soo saartay war-saxaafadeed qoraala jaamac buule jaamac ayaa arrinta heshiiskan iyo qoraalkoodaba wax ka weydiiyey bismillahi raxmaan iraxiim marka ugu horeysa waan ku salaamaya jumco wanaagsan waa run sidaad sheegtay waxaa wasaaradda dekedaha gaadiidka badda ay soo saartay war saxaafadeed ay ku cadaynayso qoraalka lasoo dhigay baraha bulshada oo lagu sheegaya in la galay heshiis saddex geesood ah oo ku saabsan dekeda berbera runtii qoraalkaasi waxaan ku cadaynaynay mowqifkeena ah in runtii arrintaasi aan lagala tashanin xukuumadda federaalka runtii wasaaraddan aysan wax kala soconin ama lagala soo xiriirin marka annagoo runtii dhowrayna midnimada soomaaliyeed iyo wadajirkeena waxaa runtii danta ay noqotay inaan qoraalkaas soo saarno oo aan markaa ugu baaqayno bulshada soomaaliyeed inay la socdaan waxyaabaha dhacaya iyo xukuumadda heerka ay ka joogto marka qoraalkaasi sidaasaan usoo saarnay xaggeed aada diidmadiinu ay qusaysaa horta waxaad la socotaa waddan dawlad ah oo xor ah qaabka heshiiska loo galayo soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federaalka haddii heshiis la galayana waxaad og tahay waxaa jira nidaam dastuuri ah oo loo maro oo heshiiskaasi uu valid ku noqdo marka heshiiskan mid dawladda dhexe ay la socotay ma ahan mid dawladda federaalka ay la socotay ma mid lagala tashaday ma ahan marka waxaan aragnay un waraaqihii oo baraha bulshada lasoo dhigay oo aan runtii waxba kala soconin taasaa runtii nagu dhalisay inaan qoraalkaas soo saarno arrintan d b wall mudday soo noqnoqonaysay dowladdanna way ka horreysay wadahadallo somalilan iyo dowladda federaalka u socdana way jireen waxaana somalilan ay dhowr jeer hore u sheegtay in dowladda federaalka ah ay ballantu ahayd in wixii horumara aan layska hor istaagin ma isleeda tan way hoos imaanaysaa mise way ka duwan tahay runtii waxaan ku xaqiijinayaa dowladda federaalka waxay soo dhaweyneysaa cid walba shirkad kasta hay-ad kasta oo maalgashi samaynaysa laakiin arrinta ugu muhiimsan waxay tahay qaabka loo dhowrayo xornimada wadanka iyo dastuurka inoo yaallo iyadoo la tixgelinayo marka waad dareemi kartaa marka heshiisyada noocaas oo kale marka la galo ama berita ay dhici karto in waxyaabo dawladda looga soo baahdo haddii aan marka horeba aan lala socodsiinin maxay berita dawladda dhexe ay ka qaban kartaa marka xaaladahaas oo dhan waxay keeni kartaa in runtii caqabad ay ku noqoto bulshadiina ay runtii fahamsaneyn meesha ay kasoo bilaabatay sababtoo wadanka baarlamaan u leeyahay laba aqal ayaa jira xukuumadda yaarisan marka arrimahaas oo kale markay yimaadaan nidaam ahaan waxaa jira mas-uul wareedaa jira in golihii la keeno laga dhaadhiciyo sababta iyo faa'iidada heshiisyada noocaas oo kale ay leeyihiin kadib waxaa loo gudbiyaa baarlamaanka si ay u ansixiyaan marka arrintan waxay ahayd keliya soo boodo baraha bulshada lasoo dhigay oo aan ku arkayno in heshiiskaasi la galay xukuumaddana aynasan la soconin nidaamkii dastuuriga ahay loo baanaa heshiiska noocaas oo kale inay martana aysan soo marin ugu dambayntii maryan adiga iyo ra-iisul wasaare khayre warbaahinta ayaad la hadasheen si cad ayaadna u qeexdeen warkiina ku saabsan waxay soomaalidu isweydiin kartaa maxay tahay tallaabada tan xigta oo ay dowladdu khaasatan wasaaradaada ay qaadi doonto marka ugu horeysa dowladda soomaaliya iyo wadamada dariskeeda waa runtii xiriir wanaagsan oo wada shaqayn ayaa ka dhexaysa tallaabooyinkaana waxay noqon doonaan hawlihii hore ee u qabteen dowladda soomaaliya iyo wadamada dariskeeda qaabkay u qabteena runtii tallaabadaas ay noqon doontaa oo laga wada hadlay laska wada dhaadhiciye lawada fahmay bulshada soomaaliyeedna ay ku faraxsan tahay go-aanka ay xukuumadeedii qaadatay tallaabooyinkaasaan kolley ku shaqayn doonaa haddii lahayd ah maryan aweys jaamac wasiirka dekedaha soomaaliya oo khadka telefoonka ugu warramaysay jaamac buulle jaamac
wararka ka imaanaya degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in ciidamada dowladda soomaaliya ay dib ula wareegeen magaalada oo dhan oo maanta inta badan muddo saacada gacanta ugu jirtay maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray
kooxda al-shabaab ayaa la wareegtay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe kadib dagaal culus oo ay ku qaadeen barqanimadii maanta ila deegaanka ku sugan ayaa v o a u xaqiijiyey in qabsashada balcad uu ka horreeyey qarax iyo iska horimaad xooggan oo ciidamada amisom ku qabsaday duleedka waqooyi ee magaalada al-shabaab ayaa balcad ka weeraray sida ay dadka deegaanku sheegayaan dhowr jiho mar kaliya ayayna rasaastu ka bilaabatay gudaha magaalada iyagoo islamarkiiba qabsaday xarumaha dowladda sida xarunta maamulka degmada iyo saldhigga booliska waxaana ay ooda ka rogeen maxaabiistii ku xirnayd xabsiga sidoo kalena waxa ay qabsadeen radio balcad oo ah idaacad deegaanka laga leeyahay wararka laga helayo deegaanka ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in al-shabaab ay la wareegeen qaybna ay gubeen kolonyo gaadiid ah oo sahay u siday ciidamada amisom qaybta ku sugan waqooyiga magaalada jowhar inkastoo aan u jirin cid si rasmi ah u xaqiijin karta ilaa iyo xilligan lama hayo xog rasmi ah khasaaraha ka soo gaaray ciidamada amisom dagaalka maanta walow wararka qaar ay sheegayaan in deegaanka qalimow la gaarsiiyey ciidamo amisom ah oo dhaawac ah ma jiro wax war ah oo kasoo baxay maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan dowlad goboleedka hirshabeelle oo ku aadan la wareegidda al-shabaab ay la wareegeen degmada balcad al-shabaab ayaa qiyaastii labadii duhurnimo ee maanta isaga baxay magaalada iyagoo aanan dagaal xooggan iyo iskacaabinba la kulmin ciidamada dowladdana mar kale ayay si buuxda ula wareegeen balcad maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu wajahayaa amni darro kaga imanaysa dhanka al-shabaab iyadoo markii horeba cabsi ay ahayd maritaanka waddada xiriirisa balcad iyo jowhar xaaladuna markan waxa ay gaartay in degmada balcad ee al-shabaab la wareegto weerarka al-shabaab ay saaka ku qaadeen degmada balcad ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo xarunta dalka yugandha ee kambala uu maanta ka furmayo shir ay leeyihiin madaxda wadamada ciidamadoodu ay joogaan soomaaliya qaramada midoobay iyo wadamada deeqaha bixiya waxaana looga hadlayaa amniga dalka xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
markana waa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa la diyaara zahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka tan iyo markii dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya ay sheegtay inay qaadayso canshuurta gadista ee badeecooyinka ka soo dega dekadda weyn ee magaalada muqdisho ayaa waxay taasi keentay buuq xooggan oo keenay in maalmo ay xirnaato dekadda ganacsigii ka soo degaya iyo sidoo kale suuqa weyn ee bakaaraha oo albaabada la ysugu dhuftay sidoo kalena taasi waxa ay keentay in guddi ka kooban dhinacyada wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatada xaajadaasi sida weyn ay u qusayso loo saaro si is-afgarad meel ay isula dhigaan dhinacyada hase yeeshee toddobaad uun kadib waxaa soo ifbaxay in dhinacyadu ay ku kala boodeen arrintaasi iyadoo wasaaradda maaliyaddana ay taasi ku tilmaantay inay tahay mid burbur ku noqonaysa dalka jiritaankiisa haddii aysan ganacsatada canshuurta bixinin ayadoo ganacsatadana ay sheegeen in dowladda dhankeeda ay ka timid is-afgarawaagii dhacay waa qodobka aan ku eegayna barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo dhammaanba dhinacyadah ay qusayso ay ka qaybgeli doonaan ee ah wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale ganacsatada guddigii ay u xilsaareen arrinkan iyo dhinaca quburada dusha ka eegi doonto ah dooda labada dhinac dhex taalla balse aan ku bilaabay inta aanan u gudagelin guud ahaanba barnaamijka maxaa lagu fasiri karaa canshuurtan la dul saaray badeecooyinka iibka ee dekadda weyn ee magaalada muqdisho ka soo degaysay rofesor xuseen warsame oo bara ka ah jaamacadda kalgari ee dalka kanada waxa uu bartay dhaqaalaha iyo canshuuraha sahra cashuurta la ydhahdo tarairka ama inagu aan idhahno tacriifka oo ama de muslimiintii baa caan bixisay tacriifka la odhan jiray cashuura tacriifka la odhan jiray waa micnihi wax la garanaya ayadoo waxa soo degaya ama dhoofiya taasi waa mid oo waa tii dowladooda ay ku tiirsanayd ta labaad ee hadda la qaadaya waxa weeyaan tun la yidhahdo cashuurta iibka oo runtii ay ahayd in lagu qaado suuqa markuu wuxuu tego ee alaabtaasay suuqa tegto qofka iibsanaya in laga qaaday ahayd laakiin waxaa dhacday oo wadamada xasarada ka soo baxaya si ma maamulaan meelo badan oo suuqa ka mid ah sidaa darteed waxaa la yidhaahdaa way ku khasbayaan dawladaha dadka caawiyaa oo waxaa arrintan i m f t baa dee wade weel bankee baa wade wuxuu weeyaan in lagu qaado dekedda oo sayidkii lagu qaado dabeetana qofkii suuqii aan laga qaadin sababtuna waxa weeyaan bay leeyihiin kolleyba dadka qofka u damboon baa bixinaya cashuurta oo baaxmusharigu dee lacagtiisii wuxuu saarani uun cubashaduunbuu saarani marka qofkii u dambeeya saa loo cashuuraya bay idhahdaan faaiida dhinacna khasaara kale dhinaca faaiida ka leeda arrintaasi faa'idadu waxa weeyaan dee dowladdii iyo cashuurtii waxay ku qaadanaysa dekadii khasaaraha yara ay leedahay waxa weeye markay suuqii tegto ay tigto dawladdu waxay leedahay nabadgelyada meelahaasoo dhan iyadoo mas-uul ka noqoto oo suuqi bakaara iyadoo ay helaaliso haddii cashuurtiiba dekeda lagu siinayo dee motivation ma jiro inay aada uga shaqayso nabadgelyadii halka ahayd marka khasaaraha ay leedahay waa intaa weeyaan mushkiladda ugu badan ayaa ah iyadoo labada dhinacba ay yihiin kaaf iyo kala dheeri ku kala aragti duwan arrintan inkastoo guddiga ganacsatadu ay ii sheegeen inaysan marnaba ka biyadiidsaneen inay bixiyaan cashuur haddana ay shuruudo u daba yaallaan waxaa dhinac marka laga eego lacagtan cashuurta ay ganacsatada ku sheegeen inay ku badan tahay iyadoo dhinaca kaleetana ay sheegeen inay muhiim u ahayd in lagu cashuuro dhinaca beriga iyo suuqyada islamarkaasina dekada laga fogeeyo iyadoo dowladduna ay sheegtay intani ay tahay bilow mid u noqonaysa cashuur qaadista dowladda ay ugu talagashay si howlaha dowladda loogu qabto mushaaraadka ciidamada iyo sidoo kale hay-adaha dowladdana loo siiyo waa kan wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo aan weydiiyey hanaanka canshuurtan sida uu ku soo bilowda iyo haatan heerka uu joogo wadahadalladaasi waxay soo bilaabmeen bishii shanaad ee sanadkiina soo dhaafay laakiin anigu waxaan isleeyahay qof waliba dee fikradiisu leeyahay sida markaad eegto wadahadallada aanu soo galnay iyo siday wax u socdaan iyo sida cid walba aanu kulanay welina kulanadii socdaan waxaan isleeyahay intoodii bad badneed way way soo dhamaatay waan isleeyahay dekadiina way furan tahay waan isleeyahay wixii degadaa soo galana intii badnayd intii badnayd waa la cashuuray ayaan ayaan isleeyahay anu waxay igu muuqataa in aan aad iyo aad iyo aad wax iskula qaadanay inta badan dadka waa gartay marka saameynta ay idinku yeesheen intimuranadan ay socdeen amaba ay xirmeen xataa ganacsiga ama ha noqoto dekeda ama ha noqoto suuqa bakaaraha meelo ka mida sidee ayay u saameysay dhaqaalihii dowladda iyo daqligii soo gelayay horta marka u horeysa waxaan doonayaa inay dadka soomaaliyeed iyo idinkuba ogaataan arrimaha suuqa lagu iibiyo intooda badan oo cuntada u badan tahay waxaa shuuro saaran ma ma jirto hadday burka tahay hadday saliidda tahay hadday bariiska tahay baasada wa waxyaalaha soomaalida middeed u badan tahay dukaamada lagu iibiyo cashuur saarini marka hore may jirin haddana iyadoo sidaa tahay mar baa dukaamada la xidhay maalmii horreysay anigu runtii ilaahay baa ila wax loo xidhay ma garan karo ya kol haddaanay arrintaa ani waxa aanay cashuur saarayn waxa loo xidhay markaa horta mama garan karo ee loo wareystay dad dukaamo beriis lagu iibiyo iibin jiray oo xidhay waxaa loo wareystay ma garan karo waxaan waxaan si aan u ogahay waxa weeye maalmaha hore dee waxaa inta badani dekeday kasoo baxaan dekadu dhowr maalmood wax badani kama soo baxin godood ka dhashay dabcan waxaana lagu waxaana loo waxaana waxaana loo cashuuray waxa weeye inaan dadkii wada fadhiisanay aan ka dhaadhicinay waxa meesha ku jira intii hore o dhan waxay waxay hayd self gareshan waay cashuur baa la kordhiyey waxa la kordhiyey ma jiro waxa la kordhiyey ma jiro cashuurtii sharciga dawladda ahayd ee dalkeenayna qaadi jiray oo boqolkiiba shana oo cashuurtii gadista ah ayaa ayaa layidhi hala qaado weliba iyada sidaa tahay haddana waxyaalaha cuntadii iyo wixii necessariga markii laga reebay wixii kale lafteeda xataa waa khafiifinay shan percent baan xaggan ka dhigay laakiin xaggii qiimihii baan kasoo yaraynay marka really qofka waxa ku dhacaya hadday dulaquman yihiin wax culays weyn u keenaya ma aha waa wax waan tusay anugu waxaan maalintii horreysay cashuurta la bilaabay wixii annaga na soo galee cashuur kordhigsi annaga soo galay wax aad u badan mahay wax yar bua markaas waxaasoo dhan qayli dhinaca kalena ganacsatada gobolka banaadir gaar ahaana kuwa suuqa bakaaraha oo buddhig u ah ganacsiga magaalada muqdisho iyo guud ahaanba inta badan koonfurta soomaaliya ayaa guddigani gaarka ee uga qayb galaya wadahadallada ay sheegeen in wadahadaladii ay burbureen dhinacoodase ay ka socdeen balse dhinaca dowladda sida ay yidhaahdeen ay wax ka dhaqaaqi waayeen guddoomiyaha guddigaasi u qaabilsanaa wadaxaajoodka cali dhoorre xasan khadka telefoonka ee muqdisho ayuuna iigu warramay
waa burburtay wadahadalkaasi anuu guddigaasaan ka mid ahaa xubin guddigaas ka mid a marka wadahadalkaas uu burburay dhinaca dowladda xaggeeda dhinaca wasaaradda maaliyadda xaggeeda waa gartay marka ma idiin muuqataa ganacsatadii haddaad tihiin inaad diideen cashuurta oo muhiim u ah waxqabadkii dowladda iyo sida beesha caalamkuba ay u dhigayaan in ganacsatada laga qaado canshuur wejigaas ma idiin muuqdaa idinka inaad caqabad noqoteen walaal may sidaas ma aha ganacsatada muqdisho waa ganacsatada keliya dowladda siisa ay ka qaataan canshuur ay ka qaataan marka ma aha taas waxaan leenahay canshuurta sales taxiga ee dekeda lagu soo rogay ha la geeyo beriga qofku markuu faa'iido marka asal ahaan canshuuraan diidna ma aha ama canshuuraan diidayna maba ku jirta meesha waxa waaye positionkeeda ha la geeyo ama meesha ay leedahay in lagu qaado ay ahayd canshuuraha sales taxiga oo five percentage a waxay leedahay beriga in lagu qaado inkastoo maalmo uu xirnaa suuqa weyn ee bakaaraha iyo dekeduba saameyn ayay ku yeelatay arrinkaasi daqligii dowladda u soo xaroonaya ee xagga canshuuraha haddana dowladda ayaa sheegtay in hay-adaha wol bankiga iyo sidoo kaleeto hay-adda lacagta adduunka ee i m f ta iyo deeqbixiyaashuba ay ku barbartaagan yihiin in soomaaliya ay qaaddo canshuuraha loogu talagalay gudaheeda si markaasi ay uga baaqsato gacan hoorsiga dowladaha kale iyo sidoo kale deeqaha ay muddada doondoonaysay bayle sida uu mar kale ii sheegay annaga waxaan la leenahay muxuu ahaa cilaaqaad baan la leenahay i m f ta ama hay-adda lacagta adduunka waxaan la saxeixanay contract ama agreement ama heshiis odhanaya waxaaya waxaaya waxaa wayna qabataan dakligiin wayntaa hada cashuurta gadista waayna waana isticmaashaan leanna waxay leeyihin haddaydaan cashuurta gadista oo cashuuraha ugu waaweyn dalalka hadday haddaydaan samaynin dee markaa serious ma hidin ma ma hidin ina diyaar ma hidin ina dalkiina wax ka qabataan marka way la socdaan maalin walba dekadu sida ay tahay maalin walba airport siduu yahay maalin walba cashuuraha berigu sida way la socdaan waxa iyagu quwad weyn saaraya waxa weeye dawladdu tallaabooyinka ay qaadayso siday shacbiga ula ula socoto sida ay discussionska ula wado munaqashaadkaas ula wado wadahadalada wixii kasoo baxaya siday u dhooloolinayso siday wax u sharaxayso yacni dadaalka dawladdu wado ayay quwad weyn saarayaan halkii ka saari lahayd dakligii soo galay marka xataa hadduu dakligu hoos u dhaco iyagu waxay u arkayaan inaana inaanay wax weyn ahayn laakiin in system meesha la dhigo oo systemka lagu shaqeeyaba iyaga la weyn wa gartay marka dakliga dakliga aan kuugu celiyo su-aashaada si fiican ugamaan jawaabina siday dowladda wax u yeeshay u malaynmaya anigu inay saamayn weyn ku yeelanay laakiinse ganacsatada gobolka banaadir ayaa u arka in lacagaha cashuurta ay yihiin kuwa hal dhinac oo keliya miisaankoodu uu yahay culayskana ayaga uu saarayo halka dekedaha kale ee waaweyn ee koonfurta soomaaliya ku yaala sida midda gobolada jubbaland ee kismaayo iyo sidoo kale midda gobolada puntland ee boosaaso aan ayaguna weli wax canshuura lagu soo kordhinin taasina ay keentay in ganacsatadii gobolka banaadir ay u arkaan arrintani midaanan ayaga u cuntameynin oo aan xaq ku ahayn maadaama dalka uu yahay hannaan federaala kheyraadka gobolladuna ay qaybsan yihiin ganacsatadu haatan waxa ay door bidayaan in guud ahaanba gobollada dalka la saaro canshuurta si markaasi wax isla eg ay u noqdaan iibka iyo suqgeyntaba ganacsiga sida uu leeyahay cali dhoorre xasan guddoomiyaha guddiga ganacsatada ee aan la xiriiray keliya waxaanu leenahay dekadaha nagu xeeran ee soomaaliyeed oy dawladdu maamusho ha eg ha igwal ha ka dhigeen sisteman cashuuraha wa gartay cashuuraha sisteman ha ka dhigeen haddii boqol kiiba saddex boqol xataa la saaro ana waxba kama qabno laakiin da wax muqdisho keliya ku dhacayaan badeecadihii kale oo dekadaha soomaaliya ka degaana muqdishona wiini marka keliya un intaas waay laakiin muqdisho dowladda saldhigeeda waa muqdisho inay ka bilowdo xagga iyo halkii ay degan tahay kadibna ay gobolada aado waa wax mustaqbalka amaba ay ku tala jiraan marka haddii wixii hanaan ay ku socdaan adinkana dowladda maadaama halkay joogto aad joogtaan laydinku bilaabo maxaa ku diidantihiin walaal waxaa waxaan horta waxbaan diidaynaa horta maalma aan kudhiinba waxa waaye canshuurtan meesheeda hala geeyo beriga hala geeyo asal ahaan haddii la midayo maamul goboleedyada iyo dawladdu hadday midayaan canshuurahana dee waxaan soo dhaweynana waa marka markaa ha bilaabo si siman sidaysa ganacsatadii qolana u kicin qolana aysa u faa'idin marketka inay ilaaliso dawladda waajib ku ah waayo ganacsatada hadday ka baxaan suu ganacsatay badanaa suuqa ka baxday hadda oon ognahay oo jumlada geli jiray carwooyin waaweyn lahaa duruufo jira awgeed oo maaragtay canshuurahaas iyo dekeda servicekeeda oo qaali ah iyo canshuurtii oo ka qaalisan gobolada kale ee soomaaliyeed marka keliya un waxa waaye ha la simo canshuuraha ha la simo serviceka dekedaha maahane haddii inta la simo gobolada iyo iyo dekedaha kale special kismaayo iyo boosaaso iyo muqdisho haddii la simo canshuuraha aniga boqolkiiba saddex boqol haddii xataa la saaro waxba kama qabo laakiinse wasaaradda maaliyadda dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya ayaa wadda hanaankaasi ka bedelan doctor cabdiraxmaan ducaale bayle wuxuu ii sheegay inaysan ka dhagala'ayn dareenka ganacsatada muqdisho uuna saldhiggii bilowgooda canshuur qaadista ay tahay gobolka banaadir oo ay ku tala jiraan in canshuurtaasi lagu soo rogo si lamida islana eg gobollada kale ee dalka annaga kolkaad eegto xagga xagga maaliyadda wasiirada maaliyadda oo anugu ma aan chairman uhay ama guddoomiye uhay waxaan diyaar u nahay inaan cashuuraha midayno waxaan diyaar u nahay wixii dekeda kasoo galay wixii meel kale kasoo galaba inaan isku iska wax ka qaadno waxaan diyaar u nahay inaan khayraadkeena qaybsigiina qayb qaybsigeeda qayb weyn ka qaadano waxaa heshiis lagu yahay waxa weeye in xataa budgetka soo socda miisaaniyadda la mideeyo oo wadankani yeesho miisaaniyad keliya oo wadan keliya leeyahay inuu yeesho yaan yaan heshiis ku nahay waxaa shirkadda cayayimka dhowaan dhowaan wasiirada aniga iyo wasiirada saaxiibaday ayaa isku gaban halka muqdisho waxaan usii gogol xaariga shirka weyn ee odayaasha madaxda ah ee ka dhici doona ee baydhaba bisha sideed iyo labaatankeeda bisha soo socota bishan maanta marka xaggaasaan horta u wada socona maanta ma odhan karo way midaysan yihiin ma odhan karo de halkan kasoo halkan ka ka nabi baa wada garanayna laakiin waxaa nasiib wanaaga oo dadka soomaaliga ay tahay inay ku farxaan in maanta aan xanaf yari ka taagnayn in cashuuraha iyo briceska iyo wax walba la mideeyo siiska la mideeyo khadeenaadka waxa laga qaaday la mideeyo oo dalkani mid noqdo halka ugu sarraysa halka ugu hooseysa waa waa la midaysan yahay shalay waxaa joogay halkan wasaaradaha maaliyadda gud deejiyadoodii ama ama muxuu ahaa nimankii u sarreeyey waxaan ka wada hadalay waxa weeyaan midaanta caynkaas oo cashuur waan u dhiibnay waraaqihi waan u dhiibnay afcaar kala gooniya laga qaadayo meelaha kala duduwan dee dal dal isku mida ma noqon karo marka halkaasaan ku soconaa professor xuseen warsame ayaa isna sidan qaba dowlad waxa la yahay aa ma garanaysaa federaala dowlad federaalna haddii la yahay dowladda dhexe waxay xaq u leedahay inay gobolladoo dhan ay ka qaadi karto maaha cashuurta iibintuun maahee inay cashuurta iibinta ka qaadi karto cashuurta macaashi macaasha ka qaadi karto cashuurta ay ka qaadi karto dowladaha shicibka oo xataa shakhsiyaadka ma garanaysaa in la yidhahdo personal tax ama cashuurta mishaarka iyo waxaasa ka qaadi karto gobolladuna waxay xaq u leeyihiin meesha ay xukumaan inay wax ka qaadi karaan kii gobolkii aan cashuur badan isagu qaadin dowladda dhexe ayaa qayb badan u celinaysa oo si ay ugu maamusho waxbarashadii si ay ugu maamusho caafimaadkii si ay nabadgelyada ugu maamusho marka taas xaq bay u leeyihiin inay sidaa yeesho wayna yeelaysaa dowladdu dhinaca muranka soo ifbaxay ee ganacsatada gobolka banaadir iyo wasaaradda maaliyadda ee dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya marka laga soo tago ayaa waxaa iyadana la iska indha iyo dhegatiri karin labaduba inay jiraan canshuuraad al-shabaab ay ka qaadaan ganacsatada gobolka banaadir ganacsatada guud ahaan gobolada koonfurta soomaaliya ganacsiga isaga kala gooshay gobolada iyo degmooyinka iyo sidoo kaleeto guryaha qaarkood ganacsiga loogu jiro ee ku yaala meela muqdisho ay ka mid tahay wasiirka maaliyadda ee soomaaliya oo aan weydiiyey waxa ay kala socdaan culayska laga yaaba in ganacsatada dhinacyo badan uu uga imaanayo amnigooda oo xunna aysan isku halleyn karin guud ahaanba dowladda ayaa sida tan iigu jawaabay ganacsatada waxaan kuu sheegayaa dhibaatooyin fara badan baa haysta taa aad sheegtay baa haysta tu kaloo fara badan baa haysata isbaarooyin badan baa yaalla ya haddee isbaarooyinka badan ee yaalla dadka iyo dalka soomaaliya iyo dawladday u taallaa welibaana waas lee dalka iyo dawladda iyo shacabka oo gacmaha isqabsada ayuunbaa arrimaha xalili kara arrimaha ninkaadi arrimaha waaweyn arrimaha waaweyn ayna haystee dalkan curyaaniyiin iyo waxaas ka mid yihiin waxaan anigu malaynayaa maanta inaan aada uga wanaagsanay maalmihii hore maanta shalay ka wanaagsan shalay baa dureed ka wanaagsanayd dalkani meel buu u wada socdaa gacmaha haddii la isqabsado dhibaatada la wada arkana waxaas wax la xalili karo innaga aan xalili karin weyaan haddaba ka sokow sheegidda caqabadahan haysta ganacsatadu ma jirtaa in al-shabaab lacagahan baadda ah ee canshuuraadka ku magacaaban ay ka qaadaan isla su-aashaasi waxa aan weydiiyey cali dhoorre inkastoo uu ka leexleexday annaga taas annaga ma xaqiijin karno taas isagaa laga rabaa mogta wasiirka asagaa sheegay kolley waxi bolisiga dowladda iyo annaga halkaas ma hawshaas annaga ma hoosaas war kama hayno annaga wax un dhinacaas wax aan kaaga sheegi karo caddaan ma jiro wax dhaboon hayaa ma jirto arrintaas ma bixisaan canshuur al-shabaab la siiyo oo lacaga oo dulsaar ganacsigiina ku ah maya maya balse ganacsatada gobolka banaadir ayaa dalbanayo in lacagaha laga qaado ay noqdaan kuwa gobolka ka muuqda oo wax loogu qabto dhinacyada arrimaha bulshada canshuuruhu markay ku dhacaan waajibaadkaas xuquuqa ka dhalanaysa xuquuqahaas ma hayno waxbarashadii oo kale maxaa la yidhahdaa isheeg caafimaadkii oo kale maxaa la yidhahdaa jidadkii oo kale ma hayno waad og tahay wadooyinka muqdisho kale ganacsado iyadaa bilowday ilaa afar wado shan wado maaragtay iyadaa isku waajibkaas is saartay marka ma de wa ma hayno anaga waxa waaji xaquuqihii aan kulahayn waajibaadka ka dhasha canshuuraha anaga waxba kama hayno waa waa aadan runtii arrintaas waa waxaad ogtahay waa waxa aada firis u baahanba ma aada uga warqabtiin maarata
arrintaasi waxay ugu abuurtay isna inaan weydiiyo wasiirka maaliyadda ee dowladda dhexe ee federaalka waxa ay ku qaban doonaan lacagta canshuuraadka ay ka qaadeen gobolka banaadir maxaan qabanayna waxaan qabanayna waxa weeye horta bal mushaarooyinka ciidamadeenna aan siino ila ila mar walba halka ugu daran ba ayaa ayaa waxaad hayso waani kulaa laba dolood baan haynahay mushaarooyinka ciidankeenna aan siino mushaarooyinka dadka security ka shaqeeya kale aan siino cuntadooda iyo xaaskooda aan siino dhaymahooda aan siino dadka wasaaradaha ka shaqeeya soo shaqo tegaya ee aan intaa iyo intaa mushaare qaadana kusoo shaqaynaya iskaa wax u qabso mushaarooyinkeena mushaarooyinkooda casiino kuwa dhulka xaadhaya aroortii nadiifinaya mushaarooyinkooda casiino ya waxaasa iminka waxaan ku daray iminka sanadkan oo sanadkii ugu horreeya inaan idhaahno dhowr iskuul aan dhisno inaan idhaahno jaamacadda ummadda oo ah jaamacadda kenya ee dalku leeya dalku leeyahay ee dawladdu gacanta ku hayso aan lacagta u kordhino macalimiin ha qortaan intaasoo iskuul hala dhisaan ayaa yaa la yidhi caafimaadkii baa la yidhi lacagaan u qoondayn oo bal cusbitaal iyo laba hadii la hadii loo baahan yahay hala dhiso waa loo baahan yahay of course qof waloo madax xanuunaaba inuu nairobi tago waxaan u malaynayaa qof waloo soomaaliba inuu ka xun yahay hala dhiso cusbitaal qaar hala dayac tiraalayay iskuullada qaar hala dhisaalayay macalimiinta wada privateka iyo iskuullada wada privateka gacantii dawladda sidii loogu soo celinaa lacag haloo qoondaeyaalayay constitutionkeena aan wadno ee ina waa weligeedba lacag kale laga qaadan jiray intaasoo lacageena maxaa ku baxaya inta war intaa uqoondeeya ma soo helayna waa isku dayayna uqoondeeyaa layi marka yacni waxyaalaha aan doonayna inaan samayno waxaa weeye waxyaalaha kale la qabanaya waxaa kamid a dee in la yidhahda adduunyada kalay nacaawiya imika laba boqoloo milyan baa ka yimi qatar soo dawladdu kamay keenin soo wadooyin laguma dhisayo soo wadada halan ka baxdeelaayo afgooye iyo jowhariya lama dhisayo sow saddex boqol iyo iyo sagaal milyan america isho dhaweyd for the first time markii ugu horreysay soo may odhan waan idinku caawinaynaa waana markii ugu horreysay bay yidhahdeen twenty seven years toddoba iyo labaatan sano marka yacni waxyaalaha la qabanaya waa soo jeednaa itaalka itaalka dawladduna waa yaryahay dowladuna shacabke shacabkeeda ku nool profesor xuseen warsame ayaa isna sheegay in tani ay tahay isla xisaabtan muhiim ah iyo bilowgu dadku inay gartaan waxa ay xaqa u leeyihiin runtaa weeye saraay dee cashuur dawladdana waxa ku waajiba markaas dayna waxay wax ku qabato waxay u leeyihiin dadku u leeyihiin iqanci waxay u leeyihiin iqanci inay nabadgelyadeedii ilaalinayso iqanci inaanan dukaankii baadka layga qaadin inuu aanu shababaadiga qaadaya iqanci ood micnihiisa security-ga aad iskeenayso waxyaalaha cashuurta lagu qaadayo dekadu aanay waddamo badan u isticmaalin waxaa ka mid ah dawladdii ayay ka qaadaysaa baahidii ahayd inay tegto iyo bakaaraha oo ay bakaaraha nabadgelyadiisii sugto si ay cashuur u qaadato marka cashuurta gudaha lagu qaadaya saasay ku fiicneed laakiin haddii laga maarmi waayey oo lagu soo qaadayo dekadii haddana weli dawladda waxaa ku waajiba wixii soo galaba iyo wixii adduunka ugu yeedhanaysaba inay nabadgelyadii gobollada iyo wax walba ay samayso oo waajibka laga raba weeyaan haddayna taa yeelin oo dadku u diidaan dee xaq uma laha dawladdu inay qaado cashuur aanay dadka wax ugu qabanaynin xaq uma lahaa waa tahay mudane een wasiir cabdiraxmaan ducaale bayle waxaa jirta in dhinaca xuduudaha marka aad fiiriso ay qeyb ka yihiin canshuur qaadista dowladda federaalk ee soomaaliya muhiimka u ah deegaano badan xuduudda ku yaallo ama magaalooyin badan dowladdu si rasmiya gacanta uguma hayso qaarkood waxa ka baxo iyo waxa kasoo degamay ogo bal waxaad bal iiga warantaa dowladda arintaasi siday ugu tala jirto maxaa idinkaga qorshaysan
wa waad runtaa weeye waad ka waraysaa dalkani dhibaata haysata dhibaato amni baa haysata dhibaatada amni waxa weeye dhibaato sideeda looga shaqaynayo sideedaa looga shaqaynayaa laakiin wuxuuna kuu sheegaya waxa weeye qofka ganacsatada ah waxaa anaga naga go-an in marun cashuur laga qaado ya mar haddii wax walba la mideeyo marunba cashuur laga qaadi waxaad ka soo qaadaa containerka kasoo degay muqdisho ee tegaya baydhabo inta halkan cashuur lagaga qaado haddana in dhexda cashuur lagaga qaado oo cid kale ka qaado annagu kolleyba ma ogolin halkay taagi la dhigtaba ma ogolin waxaa loo baahan yahay waxa weeye markaan ka shaqaynaynaa in la ogaado containerkaasi inuu baydhabo ku socdo lana hubiyo inuu baydhabo tegayo mar hadduu baydhabo tegayana annaga iyo iyo regionkaas ayaa xisaab geli doona marka intaasoo bisha aakhirkeeda waxaa leenahay intaasoo container cashuuray oo halkaa yimi lacagtooda waa tambaaleen marka fun transfers of funds baa la yidhahdaa sidaa sidaas shaqayn doonaa laakiin qofka halkana lagaga qaado haddana meel kale laga qaado xudud kale laga qaado waa dhibaato wey waa tahay dhibaato waxa weeye waayo wasiir bayle dhinaca kale taas waqtiga maanta waktiga maanta jooga ay nagu qasbeen laakiin wax normala maaho la aqbali kara maaha dhinaca amniga ayaa marka la eego waxa ay tahay su-aasha dad badan oo ganacsatadu ay ka mid yihiin ay soo miisaarayaan taasi oo ay ku sheegayaan dowladda haddii aysan ammaanka si rasmiya gacanta ugu dhigi karin cirifka cirif dalka islamarkaasina aysan ganacsatada iyo hantidoodaba badbaadin karin waxa ay ka dhigan tahay canshuur ay qaadayaan xilligan inkastoo wasiirka uu sheegay tallaabooyinka ay qaadayaan inay yihiin kuwo haatan unsaanqaad ah islamarkaasina kuwooda ugu muhiimsan dhowaan laga filan karo gaar ahaana waxqabadka lacagaha cashuuraadka ay qaadayaan si kastaba ha ahaatee muddo ku suman dhowr iyo labaatan sano oo soomaaliya hanaanka dowladnimo ay kaga soo jirtay foodo ka dhashay ridistii dowladii hore ee dhexe ee soomaaliya waxaa ganacsatada soomaaliya ay ahaayeen kuwo xor u ah ganacsigooda ay kala soo baxaan wadamada imaaraadka islamarkaasina laga soo dejiya dekedaha waaweyn qaarkoodna usii gudba xataa wadamada kaleeto ee xuduudaha laleh soomaaliya waxaana sidoo kale jirin cid kula xisaabtamaysay canshuur qaadista noocyada haatan ee dowladda soo rogtay ah inkastoo wakhtiganba ay ganacsatadu leeyihiin ma diidanin bixinta canshuuraadka sharuudo uun jiro aawadeed ay doonayaan in wax laga qabto haddana dhinac marka laga eego dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya ayaa waxaa laga rabaa waajibaad fara badan oo ay ku yeelanayaan ganacsatada iyo deegaanada canshuuraadka ay ka qaadayaanba in loogu celiyo daqligii canshuuraadka ee laga qaaday dadka isfaham labada dhinac dhex mara iyo wada shaqayntana waxa ay qaadan kartaa muddo inta ay dhinacba dhinaca kale dib u saxayso iyadoo dowladduna ay muhiim tahay inay u dhimriso ganacsatada garatana waxa ay xaq u leeyihiin ayagana guud ahaana barnaamijkii toddobaadkan ee faaqidaadda toddobaadka ayaan intaasi ku soo gebagabaynaya barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsantahay saare cabdi axmed oo inoo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay barnaamijka faaqidaada toddobaadka halkaad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington bal haatanna aan jacfar kuukay ka codsada inuu noo dulmaro qaar ka mid a qodobadii warka ugu dulkaroona mahadsanid jaamac ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo maanta ka soo noqday safar uu ku tegey dalka imaaraadka carabta ayaa heshiiskii ay shalay kala saxiixdeen somalilan d b well iyo etoobiya ku tilmaamay mid sharci daraa ra-iisul wasaare khayre ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay heshiiskaasi u aqoonsan tahay mid aanay waxba ka jirin maadaama buu yiri ay dowladda federaalku mas-uul ka tahay dalka oo dhan ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay soo dhoweyneyso shir kasta oo doonay shirkad kasta aan idhaahdee oo doonaysa in ay maalgashato soomaaliya laakiin aysan aqbali doonin in la dhinac maro hay-adaha dastuuriga ah ee soomaaliya waxa uu sheegay in isaga iyo madaxda kale ee qaranku ay uu waajib ka saaran yahay ilaalinta madax bannaanida iyo weliba qarannimada soomaaliya wararka ka imaanaya degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in caawa xaaladda magaaladaasi ay degan tahay kadib markii saakayto ay magaaladaasi qayb ka mida gacanta ku dhigeen maleeshiyada al-shabaab magaalada ayaa saaka waxaa muddo saacada ah haystay maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab oo dhowr jiha ka galay sida dadka magaaladu ay u sheegeen v o eda inta badan magaalada ayaa saaka u gacan gashay kooxdaasi qabsashada balcad ayaa daba socotay qarax iyo dagaal culus oo ciidamada amisom ku qabsaday duleedka waqooyi ee magaalada intii ay haysteen inta badan magaalada al-shabaab waxa ay la wareegeen xarumaha dowladda sida xarunta maamulka degmada saldhigga booliska waxaanay sii daayeen maxaabiistii ku xirnayd xabsiga magaalada balcad degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoosena qarax ismiidaamina ayaa maanta lala beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwii ay tababareen amaba ay tababartay dowladda imaaraadka carabta weerarkan oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagu soo waramayaa inuu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac saraakiisha dowladda ee gobolka ayaa sheegaya in ugu yaraan hal askari iyo ninkii weerarka geystay ay goobta qaraxa ku dhinteen askar dhowrahana lagu dhaawacay weerarkaasi ayaa waxaa xigay qarax miino oo isna lala eegtay gawaari sidee askartii ku dhaawacantay weerarka xerada afgooye gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cabdifataax xaaji cabdulle ayaa v o eda u sheegay in ay jirto askar dhimatay laakiin aanu bixin karin tiro saxa
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay jacfar kukaay oo dhegeystayaal nala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey haatana aanu jaleecno dhankii heesaha waa eebe naxariista janaalaha ka waraabiye maxamed axmed kuluc iyo aamine cabdulaahi
laylina waraaqi weydaaratee qays weydiisay arkay
wahwa ah waxaasaa jacayl
codka macaan ee kuluc iyo aamine cabdulaahi ayaan idaacaddayadii ku soo gebagabaynaynaa tan iyo kulantideena dambena waa bahda v o a oo wadajir idin leh ismaqal dambe oo xiisa leh
Thank you.